haddii aan ku hormaro dhinaca amniga waxaad la socotaan in guddiga amnigu ay baaritaano iyo shaqo fara badan ay ku jiraan oo qayb ka ah sidii loo soo gebagabayn lahaa baarista la xiriirta dhacdadii ka dhacday hotelka central ee magaalada tan muqdisho oo muddo laba isbuuca haddii eeba awoodda la heedmo ay kusoo bandhigi doonaan laakiin guud ahaan marka la eego natiijooyinka hordhaca ah inkastoo aanay dhammaystirmin waxa ay tilmaamayaan in qaraxaas runtii uu ahaa mid laga qorsheeyay gudaha hotelka islamarkaana ay ay ay aada iyo aada u maleegtay haweeneydii halkaasi isku qarxisay luul axmed oo hotelkaasi muddo ka shaqaynaysay islamarkaana runtii waxyaabo fara badan ka dhex qabanaysay gudaha hotelka baaritaankaas iyo wixii guud ahaan kasoo baxa oo dhammaystiran hadduu ilaaha idmo guddiyadaas dowladdii ay u saartay ayaanu ka warsugi doonaa laakiin marka la eego wasaaradda amniga runtii waxa ay aada iyo aada ugu howlaneed arrimaha ay ka mid yihiin in qaab siyaasadeed la xiriira sugitaanka iyo hubinta amniga ay soo bandhigaan waxa uu saameyn doonaa amniga hoteelada amniga goobaha ganacsiga ah iyo goob kasta oo laga shakiyo oo wasaaraddu haddii ay baha wadalhidna ay soo bandhigi doonto si guud ahaan amniga waxaa kaloo aada iyo aada looga hadlay oo maanta waxyaabihii runtii la go-aamiye kamid ah in wasaaradda qorsheynta ay noqoto wasaaradda xiriirin doonta dhammaan hay-adaha dowladda gaar ahaanna marka laga hadlayo maareynta iyo hagista deeqaha bulshada caalamka si looga taxadaro isbarbaryaaca mararka qaarkood ku dhici kara wasaaradaha oo wasaaraddaas qorsheynta ay noqoto midii guud ahaan baahiyaha jira ay wasaaraduhu usoo gudbin lahaayeen iyana ay u gudbin lahayd hay-adahaas deeqaha bixiya ee caalamka waxa wasaaradahaas ay doonayaan si marka baahida jirta ay u marto oo keliya hal dariiq oo isbarbaryaaca laga gudbo waxaan u rajeynaynaa guud ahaan dadka soomaaliyeed inay runtii wax fara badan oooo shaqo ah oo dawladdan hortaalla iyana ay la garab galaan dawladduna xoog ayay saari doontaa sidii